waxa aan si wada jira ugu tababaran doonaa wax lagu magacaabo neefsashada la ogyahay kaas oo ah barnaamij ka hortaga kurbada neef qaadashada la ogyahay waa hab wanaagsan oo loo nasto loona dejiyo nolol maalmeedka kurbadu ka buuxdo ku tababaro si joogto ah hal mar ama marar badan maalin kasta waxay ku siinaysaa fursad aad ku fahmaysid wax badan oo ka dhacaya jirkaaga gudihiisa awoodna waxaad u yeelan doontaa inaad maarayso nolol maalmeedkaaga marka aan neefta u jiidno si qoto dheer oo deggan waxaa dhacaysa in maskaxda loo diro signaal ama fariin taas oo naga caawinaysa inay yaraato dhibka ay kurbadu sababto ama keento haddii neeftaadu degdeg noqoto isku day inaadan welwelin sababtoo ah neefsashadu way isbebedeshaa waana dabiici taas haddii aad fadhido ama aad jiifto marka aad samaynayso tababarka ka hortaga kurbada isku day inaad hesho boos istariix leh waa inaad dareento inaad taageero ka helaysid ka imanaysa meesha ama waxa aad ku jiifto ama aad ku fadhido kuuna suurto gelinaysa in garbahaaga gacmahaaga dhabarkaaga iyo luguhuba ay nasasho ku jiraan saar gacmahaaga calooshaada korkeeda xundhurta hoosteeda u dhow jirkaaga bartamo u ah haddii aad istareex dareento indhaha isku qabo waxa aan ku bilaabaynaa neefsashada la ogyahay inaan neefta ka jiidno sanka oo aan neefta ka buuxinno sanbabada iyo caloosha kadibna neefta ka sii daay afka oo furan ee markaas caloosha ha yaraato ka qaado neefta sanka oo ka buuxi caloosha kadibna neefta ka sii daa afka oo furan garkaagana dabci oo calooshu ha yaraato neefta ka qaado oo ka jiid sanka si qoto dheer ee ka buuxi caloosha kadibna ka sii daay neefta afka oo furan waxaad dareemaysaa sida ay calooshu u yaraanayso isku day inaad hesho neef qaadasho qoto dheer oo deggan isku day inaad hesho jaanqaadka neeftaada si aad u dareento istareex ama fiicnaan haddii aad dareento wareer ama dhib iyo istariix la-aan iska jooji neef qaadashada noocaas ah ee u neefso sida caadiga ahayd ee aad u neefsan jirtay waa muhiim inaadan canaadin naftaada isku day inaad u hesho naftaada dulqaad iyo naxariis markaad dareemayso wanaag isku day inaad sii wado neef jiidistaada qotada dheer isku day inaad hesho neef qaadasho deggan oo habaysan neefta jiid oo ka qaado sanka ee ha ka buuxsanto caloosha kadibna neefta sii daay dabcina garkaaga garbahaaga gacmahaaga markaas waad nasanaysaa haddii aad si fiicnaana u dareemayso neefsashada aad ka neefsanayso ilaa hoos caloosha ku tijaabi bal neef qaadashada xigta inaad marka hore caloosha buuxiso oo aad isla neef qaadashadaas ka buuxiso saableyda feeraha ama xabadka oo dhan kadib sii daay neefta oo jooji neef qaadashada ee naftaada u nasi haddii dareen ama fikir kugu soo dhaco isku day inaad aqbasho waxaas kugu soo dhacay ee ama dareenka ah ama fikirka ah oo ha iska fogayn hana iska dheerayn waxa ay kaa caawin kartaa inaad fikirkaas iyo dareenkaagaas kugu soo dhacay ka samaysato sawir ah sida daruuraha cirka maraya oo kale waadna diiwaan gelinaysaa daruurahaas laakiin kuguma dhegayaan maskaxdaada waa inaad aqbashaa fikirkaada waa inaad aqbashaa dareenkaada waa inaad la socotaa neef qaadashadaada si dulqaad iyo naxariis leh u soo jiid neefta markaas jirkaaga oo dhan ayay buuxinaysaa si dulqaad iyo naxariis leh neefta u sii daay waadna nasanaysaa isku day inaad si deggan oo hagaagsan aad neefta u soo jiido waxay jirkaaga oo dhan ka buuxinaysaa ogsajiin cusub iyo enerji cusub iska jooji habkaas aad u neefsanaysay ee tababarka ah waadna nasanaysaa jirkaaduna wuu nasanayaa waxaana fiican inaad sugto inaad qaadato neefta ilaa neef qaadashada xigta ay iskeed u imaanayso marka neef qaadashadu timaado neefta qabo calooshay ka buuxsamaysaa saableyda xabadka iyo feeraha ayay ka buuxsamaysaa jirkaaga oo dhan ayay ka buuxsamaysaa jooji neef qaadashada markaan sii daay fikirka kugu jira dabci jirkaaga naftaaduna way nasanaysaa isku day inaad hesho neef qaadashadaada isku day inaad hesho jaanta neef qaadashadaada isku day inaad hesho hab degan oo neef qaadasho waxa ay noqonaysaa sidii hirka oo kale kaas oo marna horay u socda marna gadaal ama dib u socda si aktiifnimo ah ayuu kaaga buuxsamayaa ogsajiin cusub tamar cusub sii daay neefta kadibna u oggolow naftaada inay nasato isku day inaad si deggan oo habaysan u hesho la jaanqaadka neefta si aktiifnimo ah iskaga buuxiso ogsajiin cusub iyo tamar cusub markaa kadib sii daa neef qaadashada isdabci markaas kadibna waad nasanaysaa ka qaado neefta sanka calooshay buuxsamaysaa xabadka iyo saableyda feeraha ayay ka buuxsamaysaa ogsajiin cusub ayay kaa buuxinaysaa iyo tamar cusub kadib sanka ka sii daay neefta dabci garkaaga garbahaaga gacmahaaga lugahaaga cagahaaga ilaa faraha cagaha kadibna waad nasanaysaa isku day in aad isdejiso isku day inaad hesho neefqaadasho deggan oo habaysan neefta jiid oo ka qaado sanka calooshay ka buuxsamaysaa xabadka iyo saablayda feeraha ayay ka buuxsamaysaa waxaa kaa buuxsamaya tamar cusub jirkaaga oo dhan sii daay neefta dabci garkaaga garbahaaga gacmahaaga lugahaaga cagahaaga ilaa faraha cagaha kadibna naftaadu way nasanaysaa isku day inaad hesho neefsashadaada sii wad neefsashadaada raac neefsashadaada neefta jiid oo ka qaado sanka waxaana kaa buuxsamaya ogsajiin cusub iyo tamar cusub sii daay neefta dabci garkaaga garbahaaga gacmahaaga lugahaaga cagahaaga ilaa faraha cagaha u oggolow naftaada inay nasato dabci jirkaaga oo sii badi mar kasta oo neefsanayso isku day inaad u oggolaato naftaada inay nasato jirkaaga gudihiisa wadnahaaga gudihiisa maskaxdaada geli inaad joogto halkan iyo goobtan ee aad raacayso neefsashadaada isku day inaad xur ka noqoto waqtiga lasoo dhaafay isku day inaad xur ka noqoto waqtiga soo socda isku day inaad xaadir ku tahay halkan ee aad raacayso neefsashadaada si deggan oo habaysan waxaa kaa buuxsamaysaa neefqaadashadaada iyadoo ay la socoto awood cusub iyo enerji cusub wayna ku buuxinayaan markaad neefta sii daysid waxaad u oggolaanaysaa naftaadu inay nasato arag fikirkaaga arag dareenkaaga u neefso si deggan oo isku day inaad saaxiib la noqoto fekerkaada u neefso si deggan oo isku day inaad saaxiib la noqoto dareenkaaga isku day inaad ka aqbasho fikirkaaga isku day inaad ka aqbasho dareenkaaga jirkaaga gudihiisa wadnahaaga gudihiisa u neefso si deggan oo habaysan neefta u jiid si qoto dheer raac neefsashadaada iyadoo maraysa sanka xabadka caloosha oo ka buuxi jirkaaga oo dhan neefta sii daay dabci garkaaga garbahaaga gacmahaaga lugahaaga cagahaaga ilaa faraha cagaha u oggolow naftaada inay nasato neefta jiid iyadoo ay ka buuxsamayso jirkaaga neefta sii daay waadna nasanaysaa muddo yar ka bacdi waan soo afjari doonaa tababarka laga yaabee inaad neefsashada la ogyahay ay ku abuurtay jawi deganaansho waad nasanaysaa adigoo soo jeeda haddii aad sidaas tahay isku day inaad xajisato deganaanshadaas muddada aad ku guda jirto nolol maalmeedka neefta u jiid si qoto dheer raac neefsashadaada iyadoo maraysa sanka xabadka saableyda feeraha caloosha oo ka buuxsamaysa jirkaaga sii daay neef qaadashada neefta sii daay dabci garkaaga garbahaaga gacmahaaga lugahaaga cagahaaga ilaa faraha cagaha u oggolow in naftaadu nasato si taxadar leh u oggolow in jirkaadu ku toosiyo ama ku kiciyo waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad waxyar iskala bixiso ama aad hamaansato fur indhahaaga isku day inaad qaadato dareenkaas deggan ee jirkaaga gudihiisa ku jira waqti qaado aad ku neefsato markaad ku guda jirto nolol maalmeedkaaga oo isku daydo inaad samaysato dhowr neef qaadasho oo qoto dheer oo ah neef qaadashada la ogyahay